deegaanka galool yaryar oo dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa dadka ku nool waxa ay si weyn ugu cabanayaan baahiyo dhanka biyaha ah dadka deegaanka ayaana ku tiirsan waro ay markaasi biyaha ka cabaan kuwaas oo xilliyada qaar gura iyadoona baahi weyn markaasi loo qabo biyaha ayaanay jirin meel kale oo ay markaasi biyo ka helaan sidoo kale mararka qaar dadka deegaanka ayaa biyo dhaamin loogu sameeyaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay reer jubbalandoy ama hay-ad noqo ama maamul noqo tuulada gobolada waa faa'iido loo timid oo reer jubbaland shacabkaas inaad fiirisaan aad u dhibrisaan shacabkiina aad u naxariistaan aa waajib ah kiina xafiisyada farmada madoore joogay iyo kiina maamulka hayaba waxaan u baahannahay dadka masaakiinta oo baabaaca inaad soo gaartaan shacabku waa shacabkiisa shacabkaa baabaaca shacabkiina mar walba laamiga aad ku cararaysaan midig waad naga martaan bidixna waa naga martaan idinma hayna xafiis walbana waa garaacnaa waa tagnaa haddeer saacaan aan taaganahay warka ugu dambaysay oo walaal ugu sadaqay way naga dhammaatay biyo waxaan ku shilano ma haysano musqulo ma haysano adduunka kama dhace reer jubbalanday waxaan idinku aqaanay inaad isgarabsataan madax sib u tihiin iyo dowdi sib u tihiin waxaan arki jiray inaad macnaha iskuulaad aad dhisaysaan mise xaggaan qadnaadiin ma aqaan ma socodkaanan idin imaan ma aqaan waxaan idiin ogeysiinaya tuulidan inay u baahan tahay ceel inay u baahan tahay war inay u baahan tahay intay bini'aadan wax ay cunaan ay u baahan tahay biyina malaha biyo hore dhooqaa isku googoosan jirna ceel malaha biyaha deeqada daa isku darsanay iyo muruuha isku darsanay iyo iyo walaha isku darsanay ceelka waa iskala goon lahaayeen wax wax ceelba male ee kismaayin aan waadno muruuha macdoodna baawur aan ku keensan dhallinyara baraka aan ka ahay dad badanaan nahay oo aad u tiro badan qaar waxay ka imaadeen biifisaadkii aa kusoo fatahay qaarna colaabaha buurahaajiin dhankaasay ka imaadeen ilaa hadda wax wax lagu taray noo imaadan ma jirto lix boqol qoysaan nahay biyo ma laha dad waxaan nahay naate oo wax u baahan walba bahan biyahaas oo saasaan cadahayna oo madoobi badan biyaha saas u madoo oo dhoobadan meelaha kasoo dardarsana dhankiisa gudoomiyaha deegaanka golool yaryar mukhtaar bagey cabdi ayaa markaasi sheegay in ay jiraan baahiyo badan oo dhanka nolosha ah ayna ugu daran tahay tabiyaha oo wakhtigan dadka deegaanka ay aada ugu baahan yihiin in ay helaan biyo nadiif ah waxbarashada horta aad iyo aad baan waxaa dowladda jubbaland wasaaradaha waxaan qabsanaynaa in wax fiican fiican ay loo keenaan oo waxbarashada wax looga qabtaan sidii iskoolki sidii oo maalka caafimaadka sidii biyo la-aanta biyo hadda ma haysano waan artanay hadda nimankaan waa imaaday way ku weysiistaa biyo oo meelaha lagasoo dhoobe way ku weystaa biyo la-aanane haddaad sarka biyo haddaa noola keeno oo meeshaan noo keeno booyaan noo keeno laba booy saddex booy noo keeno dabacaa ku shuban ma haysano waa inaan markaas waa bilcaanta iyo haweenkii aan dhac orodno oo bacyaan laan soo kuwii dhulka gelaa soo galna haanti ma haysano bacdi haanti oo tugur yaga lagu shubanaya ma haysano waxaan baa bacyaalkaas inaan la